haatana kusoo dhawaada ciyaaraha iyo horyahyaga jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal toddobaadkan waxaa magaalada garowe lagu soo gebagabeeyey ciyaaraha kubadda kolayga gabdhaha oo kooxo ka socday maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkeed iyo gobolka banaadir ay ku yeelanayeen magaalada garowe ciyaartii ugu dambeysay ayaa waxaa isugu yimid faynalaha kooxaha kubadda kolayga gabdhaha ee gobolka banaadir iyo koox ka socotay hirshabeelle waxaana guushaasi kama dambaystahe ay ku raacday kooxda ka socotay gobolka banaadir oo xalay magaalada muqdisho dib ugu laabtay islamar ahaantaasina iyagoo koobkooda wata halkaasi lagu soo dhoweeyey haddaba koobkaasi muxuu ahaa muxuuse kaga dhigan yahay kooxda gobolka banaadir ee koobkaasi ku guulaysatay arrimahaasi waxaan ka waraysannay suweys cali jaamac oo ka mid ahayd gabdhihii matalaya gobolka banaadir islamar ahaantaasina mar noqotay ciyaaryahanadii ugu fiicnayd ee ciyaarihii kubadda koleyga ee ka socday garowe muqdisho iyadoo joogta ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay waan weydiyey bal marka hore inay sharaxaad ka bixiso tartankii garowe ee ay iyagu kusoo guulaysteen koobkii la dhigay bismillahi raxmaan raxiim waxaan aada ugu faraxsanahay horta tartanka maadaamaan dadaanan gabdhaha kubadda kole ee gobolka banaadir aan kaalintii kuwaad kasoo galnay tartanka wuxuu ahaayey tartanka gobolada maamul goboleedyada laakiin ujeedada laga damacsanaa waxay ahayd isdhexgalka bulshada yani oo loo arko gawar dunuligeesho gawar garsoore eh gawar oo dadka baasto iyo gawar dhakhtarad eh marka dadka mashruuc ay barnaamijkan waday sidaas ay ula dan lahaayeen hataa haatee maamul is maamul goboleed ay yihiin maamul goboleedkii waa tahay suweys marka waxaad sharaxaad inaga siisaa een tartankan kolley een mudduu socday garowna ka socday ciyaarihii aad yeelateen iyo kulamadii aad badiseen iyo markii aad ka bixiyseen xamar natiijada aad filanayseen bal haddaad isku soo koobto wallaahi qof walba markuu soo baxaayo macnaha gobolka matalaya kasoo baxaayo wuxuu rajeynaya inuu guuleysto aniga niyadeena iyo qalbigeena waxaa ku heynay inaan guuleysano haddana hadafkeena waa gaarnay hadaanaana reer banaadis kooxdee baad ka adkaateen faynalaha waa hirshabeelle kooxda la dhahayo oo horey ciyaartii ugu horeysay aa kusoo tubnay finalka noogu imaaday laba garuwe aheyd a b ay kala ahayn saddex kooxood iyo saddex kooxood marka sidaas ciyaartu dhici marka kooxdii ka socotay maamul goboleedka hirshabeelle laba jeer ayaad kulanteen oo furitaanka ciyaarta iyo dhammaadka ciyaarta ha labadaasaa kulanay oo iyada oo oo kasoo qaaday galmudug marka labada jeerba waad ka badiseen ha labada jeerba waa ka badan tartankan ma tartankii ugu horreeyey noociisa aad ka qayb gashidba ama kooxda banaadir aad adigu ka mid ahayd gabdhihii matalaya aad ka qayb gashaanba maya dhammaanteen ba inkaa wada soconay kulligeena waxaan tartankii noogu horeeyey oo ahay ilaahayna uunusaa maxaa guulka qaadna meeshaas inkastoo taageer iyo dhiirigelin badan aan guusha aad gaarteen ma waxaa samaysaan tababaro ma tartano kale aad ka qayb gashaan oo oo aad ciyaartaan sidaa daraaddeed ayay idinku saamaxday bal haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya sharaxaad ka siisa maya te waxaa waaya haddii ciyaar walba la dheelo waxaa muhiimada waxay tahay kooxdeed oo maamulkaas waxaa hadda sida tiimka aan ka wada socono oo kaleete waxaan ihin dad isku wada xiran hal fara hal mowqif haddiina laga badiyo waa isku fara waa ku faraxsaneen haddii aa badinana waa ku faraxsaneen afarta kulan aa dheelna hal kulanna lagama badin waayo hal tiam oo hal faraaman ahayn kulligeena inkastoo aanan dad isku koox aanan ahayn oo meelo kala gedisan aan ka wada imaanay laakiin dad isfahmayo mowqifkiiyo hadafkay lahaayeen gaari aan ahayn inta ciyaaruhu ay socdeen waxaa lagu aqoonsaday gabadhii ugu ficneyd ee ciyaarahaasi ka qayb gashay arrintaasi sidee baad u dareentay walaa aada ii dhiirigelisay waxay ciyaartii ama fiinaalka oo aan bixayn ee garowe intaa garowe ku ciyaara ay marka waxay ahayd waxaa la dhahay yani maajafta maaja ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa maanta la sheegaa inkastoo efactii hore ciyaartay dheelaayeen galmudug iyo hirshabeelle oo ay best playerka ugu fiican ciyaartaas ay ka qaadatay gabadha lambarka toddobaad udaas ee galmudug halka anigana aan isku bixaynay puntland iyo anaga aan best playerka ugu fiican aan ka qaatay ciyaarta markaas habeenkaas dhici waxaa ii farxad ahayd intaas yaa oo yacni layidhaha wax lagu aqoonsaday ciyaartayaankii maanta ugu wanaagsanaay iyo koobkii aan hananay wax walba aan qaadan lahaa waxa iiga fiican koobkaa u dagaalta laayay suweys cali jaamac oo ka mid ahayd gabdhaha kubadda koleyga gobolka banaadir khadka telefoonka ee muqdisho ayayna ugu warramaysay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana maanta halkaas haynoo joogto
hagaag